bsmi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii afartanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba waana darsigii labaad ee saxaabiga usayd ibnu lxudayr safxada boqol shan iyo lixdan wa fii daati yowmin maalin maalmaha ka mid a kharaja waxaa soo baxay ascad ibnu zuraara kharaja waxaa soo baxay ascad ibnu zuraara radia allahu tacaala canhu yaa bidayfihi ninkii martidiisa ahaa addaaciyati ee alla diintiisa dadka ugu yeedhay ee miscab ibnu cumeyr ahaa ayuu la soo baxay liyalqaa si uu ula kulmo jamaacatan jamaaco ama koox oo min bani cabdil ashhal reer la dhihi jiray ree bani cabdil ashhal reer bani cabdil ashhal oo aws ka sii tirsanayd oo wayacrudu calayhim uu u soo bandhigo reer bani cabdibani cabdiashalkaas al islaama islaamka fa dakhalaa waxay soo galeen bustaanan beer bustaanka waxaa la yidhaahdaa beer ay ku taallo geedh midhood cambe iyo babaay iyo muus iyo timir iyo canab iyo waxaas ay ku yaalliin laakiin madiina caan waxay ku ahayd bustaan marka la yidhaahdo waa timir iyo canab labadaasay ahayd meeshaas oo wayucridu calayhim uu u soo jeediyo alislaama islaamkii fa dakhalaa waxay galeen bustaanan beer oo geedmidhood ka baxo min basaatiini bani cabdil ashhal ree bani cabdi ashal bustaanadooda ama beerahoodii ka mid a wajalasa waxayna fadhiisteen cinda bi'rihaa ceelkeedii agtiisa ayay fadhiisteen alcadbati ee biyaha macaaneyd fii dilaali nakhiili geetimireedka hooskeeda ayayna fadhiisteen fajtamaca waxaa u yimid oo ku soo ururay calaa miscab miscab jamaacatun koox oo qad aslamuu hadda ka hor islaameen oo bar marka qur-aanka kasii baranayo qur-aanka sii baraya diinta uu sii baraya kuwa islaamay iyo wa aakharuuna kuwo kale oo yuriiduuna doonaya an yasmacuu bal inay ninkan wax ka maqlaan oo wuxuu uu sheegayo ay dhegaystaan fanalaqa uu socday ninka la yidhaahdo miscab yadcuu isagoo dadka u yeedhaya wa yubashiru ugu bishaaraynaya wannaasu dadkiina ilayhi isaga munsituuna ay dhagaysanayaan wa birawcati xadiidihi hadalkiisa quruxdiisana ma'khuuduuna kuwa la qaatay ay yihiin oo ma dareenkoodii oo dhan la qaaday ma'khuuduuna dareenkoodii oo dhan waxaa qaatay hadalkiisa macaankiisa halkaa markay marayso fajaa-a waxaa yimid man qof baa yimid qofkaasoo akhbara u sheegay usayd ibnu alxudayr usayd ibnu xudayr wa sacad ibnu mucaad labadaa nin yaa wuxuu u sheegay wa kaanaa waxayna ahaayeen labadoodaasi sayiday al aws reerka reer aws la yidhaahdo labadii nin ee madaxda u ahaa bay ahayd labadaa nin ayaa madax u ahaa reer aws waxay u sheegeen fa jaa-a waxaa yimid man qof baa yimid oo akhbara u sheegay usayd ibnu alxudayr wa sacd ibnu mucaad labadoodii u sheegay oo ahaayeen wa kaana sayiday al aws bay ahaayeen wuxuu u sheegay bianna daaciya ninkii dadka diinta ugu yeedhaya almaki ee reemaka qad nasala inuu yimid uu soo degay qariiban meel u dhow min diyaarihimaa guryahooda meel u dhow inuu yimid ninkii wa ana aladii kii jara-ahu ku dhiirageli ku dhiirigeliyey calaa daalika arrintaas ascad ibnu zuraara inuu yahay ninka arrintaa ku dhiirigeliyay inuu guryihiina yimaado uu maaragtay idiin daba maro marastiinnii waa qof ku dirayay saas fa qaala sacad ibnu mucaad baa wuxuu ku yidhi lusayd ibnu lxudayr wuxuu ku yidhi laa abaa laka war aabbaha waa eh yaa usaydu usaydow intaliq aad ilaa haada alfata almaki wiilkan dhallinyarada ee ree maka orda u kac alladii kaasoo jaa-a yimid ilaa buyuutinaa guryaheenni yimid oo muxuu u yimid liyuqrii ducafaa'ana kuweena maangaabka ah ee ducafada ducafada saasaa laga wadaa tabaryaradii maaha oo dadka aan xagga caqliga iyo garaadka iyo dareenka weyn aan lahayn buu ka wadaaye liyuqriya si uu maaragtay u xado maanka uga xado ducafaa'ana kuweena ducafada ahee maangaabka ah inuu caqliga ka xado saasuu rabaa oo wuxuu wato uu ku shubto oo wayusafiha u ceebeeyo aalihatana annaga ilaahyadana uu ceebeeyo wasjurhu markaa ninkaa naga zajri oo naga celi naga celi ordoo naga naga reeb isjurhu naga zajri oo naga celi oo naga waabi waxadirhu u dig min an yada'a inuu soo caga dhigto diyaaranaa guryahayaga bacda alyowmi maanta kadib inuu guryahayaga soo caga dhigtana uga dig uma markaa kadib ardafa wuxuu kusii daray yaquulu isagoo leh walowlaa annahu haddii arrintu aysan hayna jiri lahayn walowlaa haddii walowlaa haddii annahu ninkaas ree maka wiilka ree maka fii diyaafati ibni khaalati habaryartay habaryartay wiilkeeda hadduusan ninkaas marti u ahayn walowlaa haddii annahu ninkaa ree maka ee mascab bni cumayrihi fii diyaafati ibni khaalati habaryartay wiilkeeda uusan marti u ahayn kaa habaryartay dhashay oo ascad ibnu zaraara ahaa iyo wa annahu isagu kan oo maka ka yimid yamshi inuu ku socdo fii ximaayatihi ninkaas magantiisa ninkaasuu magan u yahay uu la socdo haddee maganna nin aan qaraabo nahay oo habaryartay dhashay aniga magantiisa ma faragashan karo eh la kafaytuka daalika arrinta anaa kaaga filaan lahaa oo waxaan kuugu dirayaa waxa weeye ninkan aniga qaraabaa nahay oo habaryartay baa dhashay uu wato ninkan ee adigan taasi aysan jirin aniga waxa ay qabanaya xeer baa ay qabanaya aduusan xeer kaa qabanaynine ninka orood naga dhici buuli akhada usayd wuxuu qaatay xarbatahu eebadiisa ayuu qaatay waa la iska hubaysnaa xataa markii meel kasta la joogo isagoo guryaha la joogo dhul nabada ma ahayn nin walba u hubaysnaa wamadaa wuxuu aaday naxwa albustaani xaggii beertii ayuu aaday falama markii ra'aa uu arkay hu usayd ibnu xudayr ascad ibnu zaraara markuu arkay muqbilan isaga oo soo jeeda qaala wuxuu ku yidhi ascad limuscab ibnu cumayr wuxuu ku yidhi way xaka alla war dhegayso un way hadda hooga ma aha tani ahey wayxaka ayaankaaga un iska dhe marka yaa miscabu miscadow miscabow ayaankeen haadaa kani sayidu qowmihi qoladiisa ninkii sayidka ee madaxda u ahaa weeye wa arjaxahum caqlan ninka ugu caqliga culus weeye arjaxahum ninka ugu culus caqlan xagga caqliga wa akmalahum ka ugu dhammaystiran kamaalan xagga dhammaystirka oo alkaamil bayba dhihi jireen xagga caqlibadnida iyo kaadsinyaha iyo raganimada iyo waxa dhanba usayd ibnu xudayr weeye fa in yuslimkani hadduu islaamo tabicahu waxaa kusoo raacaya fii islaamihi islaamkiisa waxaa kusoo raacaya khalqun kathiirun dad fara badan ee fastiqillaaha si fiican ilaahay u bari weeye tani micno kale maleh fastiqillaaha alla bari fiihi ninkan fii shanihi inuu soo islaamo ilaahay bari wa axsin wanaaji oo qurxi oo wanaaji adta'atii lahu bandhigidda aad diinta usoo bandhigayso na wanaaji oo waxba ha iskula hadhin wax kasta oo ilaahay aftahanimo uu ku siiyey waxba ha la hadhine ninkan hadduu soo islaamo dadka dhan way soo islaamayaane ninkan si fiican ugu bandhig maaragta islaamka isla markaana ilaahay bari waqafa wuu istaagay usayd ibnu xudayr cala aljamci dadkii meesha fadhiyey oo miscab ibnu cumayr dhagaysanaya radia allahu tacaala canhu ayuu isa soo kortaagay waltafata wuxuu eegay uu u jeestay ilaa miscab miscab iyo wa saaxibihi saaxiibkiisu ascad binu zaraare ahaa wa qaala wuxuu yidhi maa jaa-a bikumaa maxaa idin keenay ilaa diyaarinaa guryaha yaga maxaa idin keenay maa muxuu yahay arrinta jaa-a bikumaa idin keenay idinka ilaa diyaarinaa guryahanaga oo wa aqraakumaa idinku diray biducafaa'ina kuwa iyaga maangaabka ana idinku diray oo maangaabka iyaguna aad u raadsanaysaan si aad maanka uga xadaan iyo caqliga ictasila iskaga fogaada haada alxayi reerkan qoyskan qoyskan reer bani cabdi ashale iyo meeshay joogaanba iskaga fogaada in kaanad hadday ahaatay lakumaa idinku labadiinaas binafsaykumaa naftiina xaajatun baahi haddaad naftiina u baahan tihiin ood lafihiina rabtaan meeshan yaana idinku arkin maarata xaafadeeda dib dambe ha u imanina buu ku yidhi faltafata waxaa eegay miscab miscad baa wuxuu wuxuu kusoo jeestay iltafata wuxuu kusoo jeestay miscab ibnu cumayr yaa ilaa usayd usayd buu biwajihi wejigiisii almushriqi ee nuurayay binuuri liimaani iimaanka nuurkiisa ku ifayay ee ku iftiimayay ee ku nuurayay ayuu kula soo jeestay wa khaatabahu wuu la hadlay hadal buu u jeediyey bilahjatin hadal bilahjatihi hadalkiisuu u hadli jiray lahjadiisa siduu u hadli jiray alsaadiqati ee runta sheegaysay al aasirati ee dadka soo jiidanaysay ee soo qafaalanaysay wa qaala lahu wuxuu ku yidhi yaa sayida qowmihi jaa waa la ammaanaa qofka markii aad rabta inuu uu ku dhagaysto hadaad caydo maaragtay dee ma ku dhageysanayo meeshaana shaydaan baa soo geli oo wax ka wax ka imanaya ma jiraan laakiin haddaad qofka ammaantood soo dhaweyso waa laga yaabaa inuu ku dhaweysto wuxuu ku yidhi yaa sayida qowmihi qoladiisa ama dadkiisa ninkii madaxda u ahaayow hallaka ma laga yaabaa ma rabtaa hallaka ma rabtaa wey hallaka ma rabtaa fii khayrin wax ka khayr badan oo ka fiican min daalika midka aad sheegayso oo hadda dagaalka oo meesha nooga taga aada leedahay wax kaaga khayr badan ma kuu sheegaa qaala usayd wuxuu yihi wamaa huwa waxaas aada leedahay way ka khayr badan yihiin muxuu yahay qaala wuxuu yidhi tajlis ilaynaa waad nala fadhiisanaysaa wa tasmacu minaa waxa aan sheegaynana waad dhegaysanaysaa tasmacu waad maqlaysaa minaa annaga ayaad wax naga maqlaysaa oo waxaan sheegayno ayaad dhegaysanaysaa kow fa in radiita haddaad raalli ka noqoto ay kula qumanaato ood la dhacdo maa qulnaahu wixii aan nidhi qabiltahu waad aqbalaysaa wa in lam tardahu haddii aad raalli ka noqon weydana taxawalnaa cankum waanu idinka wareegana waa idinka tegaynaa walam nacud ilaykum dib dambena idinkuma soo noqonayo fa qaala usayd wuxuu yihi laqad ansafta alleh waad cadaalad samaysay arrintaasi waa arrin cadaalada bal waxaad sheegayso hadday dhegayso oo waxaan sheegaya haddii aad aada jeclaysato ana qaado haddii kalena dee waan kaa tegaynaa war xun ma aha fa qaala wuxuu yihi laqad ansafta waad inoo kala badhay arrintii xaajadii waad inoo kala badhayoo waad cadaalad samaysay warakaza wuxuu qotomiyey rumxahu warankiisiibuu fil ardi dhulka ku qotomiyey wa jalasa wuu fadhiistay fa aqbala calayhi waxaa kusoo jeestay muscab ayaa kusoo jeestay yadkuru lahu isagoo u sheegaya oo u sharxaya xaqiiqata alislaami islaamka xaqiiqadiisa dhabta ah wa yaqra'u calayhi isagoo ku dul aqrinaya shay-an waxoo min aayaati alqur'aani qur-aanka aayaadkiisa ka mid a fambasatat waxaa kala baxdayba asaariiruhu wejigiisii ayaa kala baxay farax daraaddii wa ashraqa waxaa ifay oo iftiimay wejuhu wejigiisii wa qaala wuxuu yidhi maa axsana maxaa ka wanaag badan oo ka qurux badan haadaa kan alladii kaasoo taquulu aada leedahay maxaa ka wanaagsan wamaa ajmala maxaa ka qurux badan wamaa ajalla maxaa ka weyn oo ka sharaf badan daalika kaas alladii kaasoo tatlu aada aqrinayso qur-aanka ah wuxuu yidhi kayfa sideebaad tasnacuuna samaysaan idaa aradtum markii aad doontaan addukhuula fi lislaami islaamka in lasoo galo markaad doontaan maxaad samaysaan fa qaala lahu miscab wuxuu ku yidhi taqtasilu waad soo maydhanaysaa wa tutahiru hiyaabaka maryahaagana waad soo nadiifinaysaa wa tashhadu waxaad qiraysaa an laa ilaaha ila allah alla maahana ilaah kaleoo xaq lagu caabudaa inuusan jirin wa anna muxamadan rasuulullah nebi muxamedna inuu rasuulkiisii yahay wa tusalli ragcatayni laba ragcadoodna waad tukanaysaa fa qaama wuu kacay ilalbi'ri ceelkii xaggiisa ayuu aaday fatatahara wuxuu kusoo tahaaro qaatay oo isku soo nadiifiyey bimaa'iha biyaheedii wa shahida wuxuu qiray an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh inuu nebi muxamedna alla addoonkiisi iyo rasuulkiisii iyo wasala ragcatayni laba ragcadoodna wuu tukaday fandama wuxuu ku biiray fii daalika alyowmi maalintaa laga bilaabo ilaa kataa'ibi alislaami islaamka ciidankiisa ayuu ku bee maxaad tidhahdaa fandama waxaa ku biiray fii daalika alyowmi maalintaa ayadaa waxaa ku biiray ilaa kataa'ibi alislaami islaamka ciidankiisa faarisu nin dagaalyahana oo min fursaani alcarabi carabta dagaalyahanadeeda ka mid a almarmuuqiina ee kor loo eego wa sayidun nin sayidahoo madaxa oo min saadaati al aws reerka aws la yidhaahdo madaxdiisa ka mid a almacduudiina ee faraha lagu tiriyo kaana wuxuu ahaa yulaqibuhu kii ay ku naanaysaan qowmuhu qoladiisu bilkaamil baaba la dhihi jiray kii dhammaystirnaa lirajaaxati caqlihi caqligiisa culayskiisa iyo weynankiisa ayaa loogu bixiyay u caqli badna wa nabaalati aslihi iyo asalkiisa iyo meeshuu ka soo jeedo gobonimadeeda iyo dun wanaaggiisa duntiisaa fiicnayd wa nabaalati aslihi iyo duntiisa wanaaggeeda iyo weli annahu isagu malaka sayfa sayf ayuu milkiyey waxaa laga wadaa nin dagaalyahana oo seef ku dagaalama oo nin intuu seef ku dagaalamo in ku dagaalama ayuu ahaa malaka sayfa saasaa la wadaa seef meel buu iska dhigay iyo dagaalkeeda ugu yiqiinay iyo walqalama iyo qoraal labadaba id kaana waxaa ahaa bilidaafati haddii lagu daro ilaa furuusiyatihi dagaalyahanimadiisa iyo farasfuulkiisa iyo dagaalnimadiisa iyo wa diqati ramyihi iyo toog shiishbadnidiisa wa diqati ramyihi shiish shiishbadnidiisa hadda xabad baa la shiishaa laakiin markaana fallaadha ayaa la shiishi jiray oo meeshuu raba ayuu ku dhufan jiray xamar waxaa ku ooli jirtay waagii hore meel kabdhood la yidhaahdo kabdhood madaxtooyada agaheeday ahayd laba kooxood baa layahay meel bay tooganayaan qoladii adkaata yaa maalinta habeenka cashada laga bixin jiray marka ciyaar bay ahayd ee kabdhood baa la dhihi jiray marka toog waa la kala toog badan yahay waa la kala shiish badan yahay iyo wa diqati ramyihi iyo shiishbadnidiisa wuxuu ahaa isagoo sidaasa qaari'an nin wax aqriya kaatiban oo wax qora fii mujtamacin bulsho ayuu labadaa isla lahaa nin markii la yidhaahdo xag dagaalyahanimana kow ah xag tacliin haddii la yidhaahdana kow ah labadiibuu isku darsaday fii mujtamacin bulsho oo nadara fiihi ay dhif tahay dhif iyo naadir ay tahay man yaqra-u qof wax aqriya wa yaktuban wax qora wa kaana wuxuu ahaa islaamuhu islaamkiisu uu isagu islaamay usayd bn xudayr sababan sababbu wuxuu ahaa fi islaami sacd ibni mucaad sacd ibni mucaad islaamkiisana sababbuu ahaa oo isma markii uu laabtayba isagoo meeshii fadhiya sacad u diray yaa markuu kusoo baxayba wuxuu sacad baa wuxuu dhahayaa wallaahi ninkii wejigii uu inagala tegay weji aan ahayn ayuu inoola yimid marka sacad wuxuu ku yidhi nimankii way ku rabaane orod u tag wuu tegay wuu dhegaystay marka intii in leeg buu dhegaystay intii hadda useyd ibnu xudayr oo kale kadib isna meeshii buu kusoo islaamay kadib waxay noqdeen labadoodu arkaanta islaamka rukunada islaamka magaalada madiina dhidibada u taagay ayay ahaayeen sacd ibni mucaad iyo usayd ibni xudayr radia allahu tacaala canhum wa kaana wuxuu ahaa islaamuhumaa islaamkooduna macan ay labadoodu soo islaameenna wuxuu ahaa sababan buu u ahaa fii an tuslima inay islaamto jumuucun khafiira dad fara badan badan badan oo min al awsi reer aws ah wa an tusbixa inay noqoto almadiinatu magaalada madiina bacda daalika markaa kadib muhaajaran meel uu soo hijroodo muhaajiran meel uu usoo hijroodo oo u soo dunmo oo uu magan galo yay noqotay lirasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam meel uu usoo hijroodo rasuulka ilaahi ayay noqotay makaanan lihijrati rasuulilaahi rasuulka ilaahi meel uu usoo hijroodo wa maw-ilan meel lasoo magan galo wa qaacidatan fadhiisin iyo lidowlati alislaami alcudmaa dowladdii islaamka ee weynaydna waxay noqotay fadhiisinkeedii ayay noqotay meeshii fadhiisinka u noqotay haddii taariikhdiisa aan sii raacraacno awlaca wuxuu caashaqay weeye wuxuu aad u caashaqay u jeclaa wuxuu jacaylku markuu kaa bato yaa cishqi laydhaa iyo walac iyo xubbiga daran awlaca wuxuu caashaqay uu aad iyo aada u jeclaa usayd ibnu xudayr bilqur'aani qur-aanka qur-aanka unbuu ka helay mundu laga soo bilaabo samicahu qur-aanka uu ka maqlay min miscab ibni cumayr miscab ibni cumayr maalintuu ka maq ka maqlay qur-aanka laga soo bilaabo qur-aanka unbuu jeclaystay walaca almuxibbi mid wax caashaqsan oo wax jecel jacaylkiisii bixabiibihi kuu jeclaa jecel wa aqbala calayhi qur-aanka unbuu u jeestay iqbaala daami'i qof haraadsan ama ooman siduu ugu jee siduu ugu jeesto cala almawridi meesha laga cabo biyo macaa alcadbi ee macaan biyo macaan siduu ugu jeesto fi lyowmi alqaa'idi maalin aada u kulul marka waa tashbiih iyaa socda meesha siduu ninkani qur-aanka u jecel yahay yaa waxaad uu yahay ruux ruux jecel oo kale siduu ruuxii jecelaa u agtaagan yahay ama qof aada iyo aada u haraadsan oo biyo qabow siduu u jecel yahay u aadayo maalin aada u kulul sidaasoo kale ayuu qur-aanka jacaylkiisu ku ahaa ninkan wa aqbala calayhi qur-aanka ayuunbuu u jeestay iqbaala daami'i nin ooman qof oomani siduu ugu jeesto cala almawrid alcadbi biyo macaan fi yowmi alqaa'idi maalin kulul wa jacalahu qur-aanka anbu wuxuu ka dhigtay shuqlahu shaaqil hawshiisaba hawsha uu ku mashquulsan yahay oo dhan qur-aanka ayuunbuu ka dhigtay fa kaana wuxuu ahaa laa yuraa kii aan la arkin ilaa mujaahidan isagoo jihaadaya ghaasiyan oo duuliya fii sabiili illaahi jidka ilaahay isagoo ku duulaya oo faraskiisa iyo seeftiisa iyo warankiisa wata inaad aragto kow aw caakifan isaga oo u fadhiya oo yatluu kitaab allaahi kitaabka ilaahay aqrinaya labadaa mid labadan baad mid ku arkaysa wa kaana wuxuu ahaa rakhiima sawti nin codkiisu uu jilicsan yahay codkiisu uu macaan yahay mubayina nutqi siduu wax ugu dhawaaqaana ay si kala dhigdhigan oo cad ay tahay mushriqa al adaa'i gudashadiisa uu aqrinta gudanayaana ay tahay mid nuuraysa oo ifaysa tatiibu lahu ay jeclaato ay usoo joogsato tatiibu lahu isaga ay usoo joogsato qiraa'atu lqur'aani qur-aanka aqrintiisu akhara mima yacni ay jeceshahay wa tatiibu ay ku raalli noqoto iska dheh tatiibu ay ku raalli noqoto lahu isaga qiraa'atu lqur'aani qur-aanka aqrintiisa akhara maa waqti ayay ku raalli noqotaa ay jeceshahay maa tatiibu marka ay naftiisu qur-aanka jeceshahay waxa weeye idaa sakana alleylu habeenku markuu xasilo wa naamat alcuyuunu indhuhuna dadkuna ay seexdaan wa safat innufuusu naftuna ay saafi noqoto markaasay naftiisu qur-aanka aqrintiisa sii jeclaan jirtay marka ay dadku wada hurdaan wa kaana asaxaabatu asxaabtana waxay ahaan alkiraamu ee sharafta badan yataxayanuuna kuwa suga awqaata qiraa'atihi markuu qur-aanka aqrinayo wa yatasaabaquuna waxay u waxay u tartami jireen ilaa samaaci ilaa simaaci tilaawatihi aqrintiisa inay dhegaystaan waxaa lagu raaxaysan jiray waa sida sheekh cabdulbaasid iyo qiraa'adooda loogu raaxaysto sheekh cabdulbaasid ama khaliil alxusari iyo sida loogu raaxaysto qiraa'adooda oo kale ayaa loogu raaxaysan jiray waxaa marka fayaa sacda man nin ayaan badanaa qof ayaan badanaa wey fa yaa sacda man alla qof ayaan badanaa qofkaasoo yutaaxu lahu ay u suurto gasho yutaaxu lahu ay u suurto gasho an yasmaca alqur'aana qur-aanka inuu ka dhagaysto minhu usayd ibnu xutayr inuu ka dhagaysto ratban qur-aankii oo qoyan tariyan oo cusub oo kamaa sidii unsila calaa muxamedin nebi maxamed loogu soo dejiyey uun ah waxba iska bedelin waqad istacdaba waxaa macaansaday ahlu samaayi dadka cirka ehelkiisii oo malaa'igta ayaa waxay macaansadeen tilaawatahu qur-aan aqhriskiisa kamaa sidii istacdabaha uu u macaansaday ahlul ardi dhulka dadkiisu say udhagayst u macaansadeen yay malaa'igtuna u macaansatay qur-aan akhriskiisa fa fii jawfi leylatin habeen ubucdi oo min alayaali habeenada ka mid a habeen habeenada ka mid a habeenka barhtankiisa marka la marayo kaana wuxuu ahaa usayd ibnu xudayr jaalisan mid fadhiya fii marbadihi daashkiisa ama waabkiisa guriga hortiisa gurigaaga hortiisa meesha ahe waabka kuwa ama daashka ama kambal waxaa rataba dhee magacyo badan buu leeyahay daashkaas ayuu fadhiyey wa ibnuhu inan yaruu dhalay oo yaxya la dhihi jiray naa'imun uu hurdo ilaa jaanibihi dhinaciisa wa farasuhu faraskiisii allatii faraskaasoo acaddaha uu u diyaariyey liljihaadi fii sabiili illaahi ilaah alla subxaana wa tacaala diintiisa si sare loogu qaaday inuu ku jihaado faraskii u diyaariyeyna murtabitun uu ku xidhan yahay hayra baciidin canhu meel isaga aan ka fogeyn wa kaana leylu habeenku wuxuu ahaa waadican mid degan saajiyan oo degan waa isla mid labadaas habeen degan oo wax buuq iyo waxba toosa aysan jiran bay ahayd wa adiimu samaayi cirkuna adiimu samaa waxaa la yidhaha cirka inta inaga inoo muuqato waxa inoo muuqda inaga waxa inoo muuqda ilaahay baa yaqaan xaqiiqadiisii inta inoo muuqata waa adiimu samaai cirkuna raa'iqan saafiyan uu saafi yahay oo daruur iyo caad iyo dhado iyo waxba uusan lahayn wa cuyuunu nujuumi xidigaha indhahooduna tarmuqul arda dhulka ay soo fiirinayso dhulkii alhaajicati ee huruday yay soo fiirinaysaa bixanaanin kalgacalo iyo wacadfin iyo uturid iyo ay u naxariisanayso waxaas dhan waa iska adab weeye waa hadalkaa lagu macaanaysanayaa yacni habeenkii baa laga sheekeynayaa habeen isagu degan cirkuna uusan daruur iyo caad iyo dhado midna lahayn xidigihuna ay dhulka soo eegayaan tarmuqu tarmuqu waxaa la yidhaha markii meel fog isha qoodhkeeda lagaa fiirinayo isha qoodhkeeda tarmuq waa sidaas wa cuyuunu nujuumi xidigaha indhahooduna tarmuqu ay qoodhka ka soo fiirinayso al arda dhulkii alhaajicati ee huruday bixanaanin naxariis iyo wacadfi naxariis waa isku mid fataaqat waxay hilowday nafsu usayd naftiisu ibnu lxudayr lian yucadira inuu barafuumiyu u udgooneeyo haadihi alajwaaa ajwaadantada annadiyata ee carfaysa iyaba bituyuubi alqur'aani qur'aanka caraftiisa inuu kusii carfiyo fandalaqa wuu socday yatluu isagoo aqrinaya qur-aankii bisawtihi codkiisii alrakhiimi ee jilicda sanaa alxanuuni ee naxariista badnaa alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin ayuu aqriyay aladiina yu'minuuna bilgaybi wayuqiimuuna alsalaata wamima rasaqnaahum yunfiquun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون انت مركو أغري فإذا إسلام مركيما وبه إسقي يسمع مقليا فرسه فرس كيسي أيو مقلي waqad jaalad iyadoo wareeg cadaysanaysa faraskii oo intay waalatay saa u wareega cadaysanoo meeshay ku xidhnayd saa ugu wareegaysanaysa waqad jaalat iyada oo sidaas u wareegaysa oo xadhigeedii kula wareegaysa jawlatan wareeg oo kaadad ay sigtay taqtacu inay goosato bisababihaa ribaadaha xadhigeedii inay goosato fa sakata wuu yaraha aamusay faraskii markuu arkay fa sakanat ilfarasu faraskiina way xasishay markaas wa qarat way iska sugnaatay way iska fadhiisatay facaada wuu ku laabtay yaqra'u isagoo aqrinaya ulaaika calaa hudan min rabbihim wa ulaaika hum lmuflixuun fajaalat haddana way wareega caddaysatay alfarasu jawlatan wareeg ashadda ka xoog badan min tilka tii hore wa aqwa ka awood badan fa sakata wuu aamusay fa sakanat iyana way xasishay wa karara wuu ku celceliyey daalika arrintaa miraaran marar fara badan fa kaana wuxuu ahaa idaa qara'a markuu aqriyo markuu aqriyo qur-aanka ajfalat way didaysay way didi way didi diditaan waa la yaqaanaa alfarasu wahaajad wayna kacaysay way ruux wax didsan oo kacaya oo fiigsan ayay ahayd ajfalat way didaysay alfarasu wahaajad way fiigsanayd way fiigaysay wa idaa sakata hadduu aamusana wa idaa sakata markuu aamusana sakanat way xasilaysay wa qarat wayna sugnaanaysay darsigana intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina maxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalam